guddiga gurmadka suuqa waaheyn ee somalilan ayaa caawa sheegtay qaadaanka lacageed ee ilaa hadda soo gaaray in ay dhan tahay afar milyan shan boqol iyo soddon oo dollar iyada oo ganacsatada waaweyn ee somalilanna ay ku yabooheen lacag dhan siddeed milyan oo dollar warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakule kulanka caawa ka dhacay madaxtooyada somalilan ee magaalada hargeysa ee lagu casuumay guud ahaanba ganacsatada waaweyn ee somalilan ayaa ganacsatadu halkaasi kaga dhawaaqeen lacag qaadaan oo ay gu talagaleen ka soo kabashada suuqa waaheen ee magaalada hargeysa iyadoo lacagta qaadaanka ee caawa halkaasi ay kaga yoobaheen ganacsatada somalilanna ay dhan tahay siddeed milyan oo dollarka maraykanka ah guddoomiyaha guddiga ganacsatada waaweyn ee somalilan farxaan liibaan axmed ayaa ka warramay sida ay guddida ganacsatada ugu hawlan yihiin arrintan
waa maalintii u horreysay ee madaxweynaha noogu mahadnaqaynaaye uu noo aqbalay inuu ganacsada noo casuumo waxaanu qiyaasaynaa haddii alla yidhaahdo maanta si aanu soo qorshaynay ilaahayna uu nala qaban doono biidnillahi albaari lacag sideed milyan ah inaanu halkan caawa ka helo insha allah waana ka helaynaa waa tii koowaad waxaanu samayn doonaa waa ogtiinu caawa haweenkiina lama joogaan dhallinyaradiina lama joogto ganacso ka badanina weli way dhiman tahay waa markii yani waa kii koowaad waanu wadaynaa ilaa lix toddoba jeer ama halkan ha noqoto ama maaragtay hudheelada waaweyn aynu leenahay ha noqotee guddoomiyaha guddiga heer qaran ee gurmadka suuqa waaheen ee somalilan isla markaana ah wasiirka diinta ee awqaafta ee somalilan sheekh cabdirasaaq albani ayaa isaguna halkaasi ka sheegay qaaraanka lacageed ee ilaa haya hadda guddigaasi soo gaadhay waxaa guddiga soo gaadhay deeqo lacageed oo kala duwan deeqdaa lacageed waa laba qaybood qayb waxa weeyaan waa guddida ganacsatadu deeqda ay ururisay iyo guddida heer qaran accownkeeda lacagta kusoo dhacday oo ah deeqihii ka yimi wadanada aynu saaxiibka nahay iyada oo xukuumaddu iyadu markii ugu horreysay madaxweynuhu kaga dhawaaqay goobtii masiibadu ka dhacday khudbadiisii koowaad oo xukuumaddu ay bilowday waxaa accownka ay ku riday lacag gaadhaysa laba milyan shan boqol iyo soddon kun oo dollar waxaa kale oo iyaguna aan dhowaan ku dhici doonaa lacagyo kale oo ay soo wado xukuumaddu laamaheeda kala duwan oo iska soo ururiyeen wixii ummadda naloogu dhiibayna si ammaano leh aanu u gudan doono madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlay munaasibadan ayaa sheegay inay la soo xidhiideen madax kala duwan oo dunida ah markii dhibaatada suuqa waaheen ay dhacday
ganacsatada somalilan meel waray joogaanba inta caawa halkan timid iyo inta liiskooda la keenay iyo inta maqane haaban doonta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxay ka soo baxeen waajibkoodii islaamnimo waxay ka soo baxeen waajibkoodii walaalnimo waxay ka soo baxeen waajibkoodii wadanimo aad iyo aad baan ugu hamriyanayaa waana u mahadnaqayaa walaalayaal lacagta lagu qiyaasay inay ku gubatay suuqaa weyna waaheen waxaynu ka soo qaadnay bilyan iyo badh ilaa laba bilyan toddoba cishaynu joogno waynu caawa intii u badneed u rino sideed milyan halkaan isugu keennay waxaynu qaadnay tallaabadii u horreysay tallaabadaana waynu wadaynaa ilaa aynu hubsanno intii aynu kari karayno inaynu u xoolobayno dadka kale ku cayroobay inta arrin waa xubay soo gaadhay dhowr iyo afartan dowladood ayay madaxda iga soo taxsiisay ururradana heerkooda daa baarlamaanada daa dadka jaarka ah ee af soomaaliya ku hadla horta iyaga meel ay joogaanba ka ariga jooga ka geela jooga ka magaalo jooga qof soomaaliya oon arrintaa ka girdiran oon ilo ducayna oon gurmanayn ma laha intaa waxaan ku darayaa madaxdiisa oo ay taxsiisay waxaa jaarkooda ku soo horreeyeen waxayna soo hadlay xamar madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu madaxweynaha maxamed cabdillaahi farmaajo waa soo wacay waa iga tacsiyeeyey waa uga mahadnaqay waxay soo wacay prime ministerka prime ministerkuna waa tacsiyeeyey waa uga mahadnaqay prime ministerku wuxuu ku daray isagu waxaan haynaa lacag baa idin soo diray oo baanka adduunku beri hore soo diray oo sababo hawlihii inaga dhexeeyey haysabeewagaa halkan yaalay lacagtaa waxaan ku dadaala in la soo diro maadaama rasiiqasa waxaan ku waxaad soo dirtaa degdeg sidana usoo saari karayaba iyo odabka noogu horeysa masuuqa waaxeen wax kaa qabanayne ninka diidana ninka murmaya waxaa tidahdaa gebigeeda waxaa gelinayaa hawsha ugu horeysa suuqaa gubtay way ku dadaalay way soo direen waxa wuxuu igu daray annagu dawlad ahaan haddaanu nahay dawlad soomaliya waxaan ku daraynaa oo hal milyan ticketsaan soo diraynaa waa ku mahadsan yihiin waxaana aada ugu hadlaqaya ganacsada muqdisho ee markiiba shiray aada iyo aad baanu shacbweynaha muqdisho ugu mahadnaqaya soomaaliba ee degdega ah iyo dareenkaa muujiyey geesta kale madaxweynaha somalilan muse bixi cabdi ayaa si qoto dheer ugu mahadnaqay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan meelay joogaanba soomaaliyeynta ama xkisbaay ha joogo ama jigjiga ha joogo ama qalaasa ha joogo ama qabr ha joogaaye ama dhagaxbuur ha joogo ama jabuuti ha joogo ama carisabe ha joogo ama darreeb ha joogo meel kasta uu joogo boosaaso puntland aada iyo aad baan ugu oya ka guddoon dareenka walaaltinimo ee muujiseen iyo gurbikaa gasheen aad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa waata waana tii la isku lahaa nin walbana maanta la socda saasaa inoo dhaxay inoo dulman hore loo soo dulman jiray qadar maxamed cakulle v o a hargeysa